Hooyo Canab Cabdulaahi waa hooyo haysata lix caruura kuwaasoo ay noloshooda ka maarayso wareejinta dharka loo yaqaanaha iyo wareerinta dharka ay iibisa ayaa waxaa ka mid a dharka dumarka ee loo yaqaano baatiga kuwa caruurta iyo firaashmanka la saarta sariiraha hooyadan ayaa raadiyo beerula uga warantay waxyaabaha ay iibiso iyo sida ay nolosha caruurteeda uga maarayso hooyo soomaaliyeed oo beledweyne ku nool oo lix caruur haysataa nahay waxaan gadaa hay wareerinta hay wareerintan ku wareeraan gadaa marka waxa waaye waxaan sameeyaa cidhaha guryaha ugu geegeeyaa galabtii aan wareegaa waxaan kasoo araaruursado kolley ilmahaas noloshoodan ku maareeyaa waa iska dhib badan tahay waa waxaad wareejinahay wareerinayaaba la yiraa waa wareer badan tahay soo waa kaasa aaday u dhib badan tahay nus doolar iyo hal doolar iyo labaatan iyo shan senti iyo soddon senti iyo qof walba wixii awoodaan kasoo qaadaa marka saasaa nolosha ku maareeyaa marka alxamdulilah nus doolar iyo hal doolar iyo labaatan iyo shan senti iyo soddon senti iyo qof walba wixii awoodaan kasoo qaadaa marka saasaa nolosha ku maareeyaa hooyooyinka soomaaliyeed ayaa isku xilqaamay inay kaalin ka qaataan korinta iyo waxbarista caruurtooda si ay ula jaan qaadaan caruurta kale